bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya wafdi ka socda dowladda ingiriiska uu hogaaminayay rich shern oo ah xoogayaha koowaad ee safaaradda ingiriiska iyo sidoo kale saraakiil ka socota ciidanka ingiriiska waxayna kulan gaara la qaateen kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan elai iyo qaar ka mid ah wasiirada sidoo kale madaxda ciidanka koonfur galbeed soomaaliya waxaana laga hadlayay xilligii kala guurka ah iyo sidii kala guurka xilligeeda baleenka ama qorshaha loo dejin lahaa sidoo kale ciidamada isku dhafka ah sida loo samayn lahaa ciidanka isku dhafka ah taasi oo in badan laga hadlay ciidanka isku dhafka ah madaxweynahana talooyin kusimaha madaxweynahana talooyin badan oo ka jeediyey oo ahayd in ciidanka isku dhafaya qaabka ugu wanaagsan laiskugu dhafo waana laisku afgartay intaas oo dhan waxayna daba socdeen shirar in badan ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale ingiriiska sidoo kale magaalada baydhabo shirkii ugu dambeeyeen oo ka dhacay dalka yurub oo ka dhacay marka intaas oo dhan shirarka ahaa ayuu daba socday shirkaana wuxuuna ahaa shir guul weyn oo kusoo soo hoynaya hadduu ilaa iraada ugu horeyna waxaa laga hadlay muhiimadda koowaadna la saari doono waddada xiriiraysa muqdisho iyo baydhaba marka guud ahaan shirka wuxuu ahaa waxaana looga hadlayay traditional balenka oo xilligii kala guurka ah iyo integrationka oo isku dhafka ciidanka waad mahadsan tihiin ciidankan ama qorshahan wuxuu ahaa qorshe hore usoo socday qorshe maanta ama shalay bilowda ma ahayn qorshe in badan soo qaatay saanka kugu sheegay ingiriiska muqdisho baydhaba iyo sidoo kale yurub haddana qayb ka mid a lagu qabtay marka waa intaa buu ahaa shirka tii bay daba socotaa diiwaangelinta ciidamada gaarka ah ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee haddana socda maantaba wuxuu ka bilowday magaalada diinsoor ama degmada diinsoor ee gobolka bay ee koonfur galbeed soomaaliya marka wuxuu ahaan doonaa isku dhafka barnamis qorsha hore usoo socday haddana la dhamaystiri doono xilliga ugu wanaagsanaana uu yahay oo la dhamaystiraa sababtoo ah ciidamada gaarka ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay wax badan bay qabteen waa ciidan booliis gaar ah haddii la rabo waxaa lagu dari karaa booliiska haddii la rabona waxaa lagu dari karaa ciidamada xooga dalka marka isku dhafka waxay ka wada imaanayaan dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ciidan isku dhaf ah oo guud ahaan ka wada shaqayn doona guud ahaan soomaaliya raas caseer iyo raas camboni inta udhexeeda hadduu ilaa irahdo ciidamada gaarka ah ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya waa ciidanka hadda la diiwaangelinaya ama diiwaangelinta ku socota sababtoo ah ciidanka s n a ama ciidanka xooga dalka ciidan hore u diiwaan gashanaa buu ahaa balse ciidanka hadda la raba in la diiwaangeliyo si loo integrationka loo sameeyo ama isku dhafka in ciidanka la diiwaangeliyo ciidanka ay hayaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya si loogu biiriyo ciidanka xooga ama ciidan booliisa laga dhigi karaa ba labada loo isticmaali karaa